أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya dowladaha xabashida itoobiya iyo kenya ayaa kala saxiixday heshiis cusub oo ay isaga kaashanayaan la dagaalanka muslimiinta soomaaliyeed maamulka sahyuuniyadda yahuudda ayaa qorsheynaya inuu saldhig ka samaysto dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan kadib markii trump uu ku fadhiistay kursiga looga arrimiyo maraykanka horumar ballaaran oo dhanka dacwadaha ayaa laga dareemayaa degmada tiyuglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool
والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya abuu xasaan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya waxaa xog dheeraada laga helayaa dagaallo culus oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellaha dhexe kaasoo si weyn loogu jebiyey maleeshiyaadka ridada oo duulaan ku soo qaaday deegaan shareecada raxmaanka lagu maamulo oo u dhow xawaadley dagaalkaasi waxaa lagu dilay kow iyo toban murtad oo uu ku jira maxamed nuur goodaar oo ahaa taliyihii ururka saddex iyo labaatanaad ee guutada saddexaad ee maleeshiyaadka riddada waxaa sidoo kale dagaalkaasi lagu dhaawacay toddobiyo toban murtad oo afar ka mid ay ahaayeen saraakiil kuwaas oo qaar ka mida magacyadooda aan helnay waxayna kala yihiin liish oo ah abaanduulo urur ilka case oo ah taliyo horin carab hilowle oo ah taliyo koox sidoo kale mujaahidiintu waxay dagaalkaasi ku furteen laba qori oo bkm ah hal qori oo saban ah saddex qori oo aki afartan iyo toddoba ah iyo rasaas iyo saad ciidan dhanka kale wilaayada baay howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda dugaandug ayaa lala helay maleeshiyaad murtadiinna oo ku sugnaa halkaas waxaana jira khasaare cadowga gaaray geesiyada towxiidka ee ka jihaadaya bariga afrika ayaa fuliya weeraro aan kala joogsi lahayn oo lagu naafeynaya kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta dhanka kale wararka laga helayo wilaayada galgaduud ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar ku qaaday isbaaro maleeshiyaadka riddada u tilay duleedka magaalada masagaway waxaana halkaas lagu dilay labo askari oo murtadiin ah iyadoona sidoo kale laga soo qanimaystay labo qori oo ay wateen dowladaha xabashida itoobiya iyo kenya ayaa kala saxiixday heshiis cusub oo ay isaga kaashanayaan la dagaalanka muslimiinta soomaaliyeed marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya nasaarada kenya iyo xabashada itoobiya waa laba dowladood oo muddo sannadaha duulaan shareeca ladarar ah ay ciidamadooda ku joogaan gobolla ka mid ah dhulka ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed waxay dowladahan oo weli ah kuwa sii wada duulaankooda kala saxiixdeen heshiis ku saabsan la dagaalanka muslimiinta ah genaraal barhaano juula oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidamada xabashada itoobiya ayaa sheegay inay heshiis isfaham ah kala saxiixdeen dowladda kenya kaasi oo ku aadan dagaalka ashahadala dirarka ah ay labadan dowladood uga jiraan soomaaliya magaalada aadisaaba waxaa socdaal ku tegay wafdi uu hogaaminaya jenaraal jarles kahariir oo ah taliyaha ciidanka saliibiyadda kenya wuxuuna sheegay in kenya iyo etoobiya ay kala saxiireen m o u laba isbuuc kadib loo rogi doono heshiis dhab ahaa waxay labadan dowladood ku doodayaan inay ka hortegayaan weerarada uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse waxay doonayaan inay sii wadaan kuluglahaanshiyaha duulaanka ashaadaladarnimo ee soomaaliya heshiiskan ay kala sixideen ayaa imaanaya xilli uu gabagaba ku dhow yahay duulaanka isbahaysiga gaalada afrikaanta atamis ee soomaaliya kuwaasoo ciidamo badan oo ka mid ah oo ay qayb ka yihiin ciidamada labadan dowladood bilihii lasoo dhaafay laga daabulay deegaano iyo degmooyin ka mid ah dhulka soomaaliya mahadsanid marwaan maamulka sahyuuniyadda yahuudda ayaa qorsheynaya inuu saldhig ka samaysto dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan kadib markii trump uu ku fadhiistay kursiga looga arrimiyo maraykanka cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoo eegaya maamulka hashadalla dirirka ah ee somalilan ayaa sheegay inuu isku diyaarinayo xiriir wada shaqayneed uu la yeesho yuhuudda sahyuuniyadda xoogga ku haysata dhulka muslimiinta falastiin sida uu daabacay wargeyska yuhuudda ee haratis maamulka sahyanada ayaa isha ku haya somalilan halkaasoo uu quu daraynayo inuu ka samaysto saldhig uu kula dagaalamo kooxda xuutiyiinta yemen kuwaasoo go-doomin dhanka badda ah kusoo rogay yuhuudda imaanshiyaha donald trump ayaa falanqeeyaashu sheegayaan in ay sii xoojin doonto suurtagalnimada aqoonsi caalami ah uu helo maamulka dabadhilafka ah ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa kooxda xuutiga yemen ayaa go-doomin dhanka badda ah geliyey maamulka sahayaniyada xoogga ku haysta dhulka falastiin tan iyo markii uu bilowday weerarkii duufaanta al aqsa waxayna kooxdu ku guulaysatay inay gebi ahaanba hor istaagto dhammaan gaadiidkii badda ee tegi jiray xeebaha dhulka yuhuudda xoogga ku haysato arrintan ayaa ciriiri badan gelisay maamulka yuhuudda sidoo kalena dhulka la galay dhaqaalahoodii taas oo yuhuudda ku rixday in ay raadiso waddo ay isku badbaadin karto iyadoo somalilan u aragtay goobta keliya ee haddii saldhig militari ka samaysato ay ka weerari karto kooxda xuutiyiinta yemen mahadsanid caliyare ugu dambeyntii horumar ballaaran oo dhanka dacwad ah ayaa laga dareemayaa degmada tiyoglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool xalqadan oo ka mid ah xalaqaadka waxbarasho ee ka socda magaalada tiyoglow taas oo sare loogu qaadayo laguna kubcinayo garaadka iyo aqoonta diineed ee bulshada ku dhaqan magaalada ayaa waxaa ka faa'iidaysanaya ilaa dhowr kooxood oo isugu jira harqaanley kawaanley iyo fuundiyada magaalada idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa booqatay markiska ay ka socoto xalqada xilli uu halkaasi ka dhacayay bandhig cilmiyeed ay sameeyeen ardayda unoo dadka degmada tiyeglow kanooleenna kawaanleytaeenna yaa dowrananeen gobadii sifate salaati nabiyi kitaabla raw tumo ishaan maalmooda nin gobadi alxamdulilah eed i eeda aan ku faa'idni magaagayna calew maalin dhahay waa layaa ree eeda aan ku faa'idni haddana dad maybaan ummada muslimiinta anka baagana ni balaan imigelba hadda dowru badangaas hoteelankay kuma gogna ni haku gibgala salaada ku faa'idni weysegaadka faangna sidiliin dhaahirgaadaw walbadanona mooganaaye oo kheyr edda yaa ku faa'idni magacayga waa cabdiqaadir maxamed waxaan joogaa tiyeglow waxaan ka mid ahay harqaanlayaasha tiyeglow jooga dowladii waxaan ka faa'idnaan bilaabayaa qadaa ilxaajati qaabka xaajada loo gudanayo alxadiidu athaalith xadiiska saddexaad ducaau dukhuuli alkhalaa'i ducada masquusha marka la galayo la akhrisanayo can anis bini maalik radia allaahu canhu anis ayaa laga wariyey qaala wuxuu dhahay anis kaana rasuulullahi sal alla alay wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa goorkii dakhala uu galayo alkhalaa'a masqusha yaquulu wuxuu ku hadlayay allaahumma allahayow innii aniga acuudu waxaan kaa maga galay bika adiga min alkhubathi shayaadiinta kan ragga ah iyo walkhabaa'if iyo shayaadiinta dumarka ah rawaahu bukhaari wa muslim ducada masquus marka laga baxay la akhrisanayo can caaishata radiallaahu canhaa caaisha ayaa laga wariyey qaalat waxay dhahaa caaisho kaana rasuululahi salla lay slm rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa goorkii kharaja uu ka baxayo min alkhalaa'i masqusha qaala wuxuu dhehi jiray qof raanaka ilaahayow ii dembi dhaaf الحديث الأول في أهمية في الدين عن معاوية معاوية الكوري رضي الله عنه إلهي قال قال معاوية بري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد يقول صلى الله عليه وسلم بتقرين نهر اسكر الله ويلا يقول سوك قولو ما يريد الله لنك إلهي لدون به غيرا غير لنك إلهي لدون يفقه فهنسية في الدين دينتا فهنسية رواه البخاري ومسلم anoo magaagay leerow cabdiqani dhuuwow wayba meeluunka akhriyaane kitaabkii leeraay arbaciina xadiidan fii fiqihi salaad yowal isku weydiyaan ani walaalkay maa macnaa hada alxadiid alawal jawaab معنى الحديث من أراد الله به الخير فقهه في دينه ومن لم يتفقه في دينه فقد حرم الخير والخير هو دخول الجنة والسلامة من النار سؤال ما أهمية علم الفقه؟
جواب فعلم الفقه هو من أفضل علوم الدين ومن أعلاه منزله ardaydan oo u badan dhallinyaro ayaa dusha ka xifdiyey qayb ka mid ah axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam adkaaraad caqiido iyo fiqhi waxayna xalqadani ku biiraysaa xalaqaad dhowr ah oo ay wax ku baranayaan dad isugu jira kuwa baranaya wax qorista iyo akhrinta iyo qaar kale oo aqoontooda kororsanaya guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu